bsm اllh الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين والصلاaة والسلام عlى رsuل الlh slى الlه عlyh وعlى آlه وصaحbه وsلم اllahma وفqna min الأqوال والأعmاl لma تحibه وترضى waxaa dersigeena caaw uu ka bilaabmayaa aayadda afar iyo soddonaad ee suuraة الtوbة allah waxa uu ihi subxaanه يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الله وحو سبحانه yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow inna kahiira in fara badan oo min alaxbaari culimadii yahuudeed ka mid ah iyo waruhbaani kuwii cubaadii nasaareed ka mid ihi laya'kuluuna waxay cunayaan amwaala annaas dadka xoolahoodii ayaa ay cunayaan bilbaatili baatil baanay ku cunayaan wayasuduuna waxaanay dadka ka jeedinayaan can sabiili illaah ilaahay jidkiisa ayay ka jeedinayaan iyaguna markay ka jeesteen waaladiina kuwa yaknisuuna kaydsanaya addahaba dahabka iyo walfidata fidada dahabka iyo lacagta iyo macaadinta lamidka ah kuwa kaydsanaya oo walaa yunfiquunahaa aan bixinayn fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa aan ku bixinayn fabashirhum nebi muxamedow ugu bushaaree bicadaabin cadaab ugu bushaaree cadaabkaasoo aliimin ay mu'limin xanuuji ah yowma maalin cadaabkaa ugu bushaaree maalinkaasoo yuxmaa la kululaynayo calayhaa ay cala alamwaal xoolahaas ay kaydsanayeen ee dahabka iyo fidada iyo xoolaha kalaba lahaa xoolahaas ayaa la kululaynayaa fii naari jahannama jahannamo naarteeda dhexdeedaana lagu kulaylinayaa oo lagu soo gubayaa fatukwaa dabeed xoolihii oo naar ah oo la soo gubay ayaa inta lasoo qaado fatukwaa dabeed waxaa lagu kaawiyadaynayaa oo lagu gubayaa bihaa xoolihii uu kaydsanayay ee naarta jahannamo lagu soo gubay ayaa lagu kaawiyadaynayaa oo lagu gubayaa jibaahuhum wejiyadoodii iyo wa junuubuhum dhinacyadoodii baa lagu kaawiyadaynayaa iyo wa duhuuruhum dhabaradoodii wa yuqaalu lahum waxaana lagu odhanayaa haadaakani maa kanastum ay jazaau maa shay abaalmarintii weeyi kaasoo kanastum aada u kaydsanaseen lianfusikum nafihiinna xoolahaad kaydinayseen xoolahaad meelaha baanka iyo kolba raqmu xisaabka aada ku jaxaasayseen ee aada u diideen wax inaad ka bixisaan abaalkiisii waa kana dhandhamiya oo faduuquu dhandhamiya maakii kuntuma ahaydeen taknisuuna kuwa kaydsada waxaa kaydinaseen cuquubadiisi waa tana dhandhamiya alla waxau ihi inna ciddata shuhuuri bilaha tiradoodu cinda allaahi ilaahay agtiisa tirada ay biluhu ku leeyihiin waxa weeye ithnaa cashara laba-iyo toban shahran oo bilood fii kitaabi illaah ilaahay kitaabkiisii hore waa lowxulmaxfuudkii ee qoraalkii hore lianna alkitaab waa bimacna almaktuub wixii hore loo qoray marka bilaha tiradoodu ilaahay agtiisa waxay ka yihiin ithnaa cashara shahran laba-iyo toban bilood oo fii kitaabi illaah qoraalkii ilaahay ee hore ku sugan waa lowxulmaxfuudka ah oo horaa rabbi ugu qoray kitaabkiisii hore inay bilaha sanadku labiyo tobankaa ay yihiin oonay kana badanayn kana yaraanayn yowma khalaqa asamaawaati maalintuu ilaahay cirarka abuuray ayay labiyo tobankaa biluhu ahaayeen iyo wal arda arladaba laga soo bilaabo maalintuu ilaahay cirarka iyo dhulalka khalqay bilaha tiradoodu labiyo tobankaasay ahaayeen oo labiyo tobanka biluhu ay yihiin waa wax hore ilaahay lowxul maxfuudka ugu qoray lagana soo bilaabo cirkiiyo dhulka ilaahay markuu taagay ilaa yowminaa haada waa labiyo tobanka bilood waana bilaha qamariga ah ee waxa weeyaan dee xajkeenna iyo cumradeenna iyo ramadaanteenna iyo cibaadaadkeennu ay ku xidhan yihiin ee waxa weeyaan ku dhammaada sagaal iyo labaatan ama soddon bilaha qamariga ee cibaadaadku ay ku xidhan yihiin ama waa soddon ama waa sagaal iyo labaatan laakiin koob iyo soddon ma leh allah waxa uu ihi minhaa waxaa ka mid a bilahaas labiyo tobanka ah arbacatun afar baa ka mid a afartaasoo xurumun xurmo gaara leh oo macnaha dhexdooda la xarimay dee in dagaal u dhaco oo bilaha kale ka duwan allah waxa u ihi daalik ay taxriimu tilka alarbaca afartaa xurmada leh in la xurmeeyaa addiinu alqayimu diintii toosnayd weeyi ee falaa tadlimuuha dulmiina fiihinna bilaha afarta a dhexdooda ha dulmiina anfusakumna fiihinna ha dulmiina oo ha dembaabina dagaalna ha gelina waqaatiluu la dagaalama almushrikiina kuwa mushrikiinta ah kaafatan xaal aad tihiin dhammaantiin markaa waxaynu ka xaalaynay faacilka waqaatiluu waawljamacaasaynu ka xaalaynay marka xaaladda waxay ka yacni laga xaalaynayaa faacilka oo idinkoo muslimiintii isku dhan oon kala dhimayn oon u kala hadhin dee gaalada iska celiya weeyi haddii mafcuulka laga xaaleeyo almushrikiinana macnuhu wuxuu noqonayaa waqaatiluu la dagaalama muslimiintiyey almushrikiina kuwa mushrikiintaee gaalada la dagaalama kaafatan xaal ay yihiin gaaladu dhammaantood oo aydaan kala reebayn markaana dee waxaa laga soo gaar yeelayaa uun kuwii dilkooda la xarimay ee mucaahidiintii iyo musta'miniintii iyo ahlu dimihii waa laga soo reebayaa laakiin inta kale xalaalu dami ah dee waxa weeyaan la dagaalama oo qoorta ka gura weeyi kamaa yuqaatiluunakum siday iyaguba idinla dagaalamayaan haddaad muslimiintii tihiin kaafatan dhammaantiin marka kaafatanna tanna haddaad faacilka ka xaalaysa yuqaatiluu waawuljamaacaha oo mushrikiinta u noqonaya haddaad ka xaalayso waa kamaa yuqaatiluunakum siday gaaladu idinla dagaalamayaan kaafatan xaal ay yihiin dhammaantood oo aanay idin kala hadhayn gaalo haddaad ka xaalayso mafcuulka kum oo kaafulkhitaabka mafcuulka ana oo muslimiinta ku dhacayana waa kamaa yuqaatiluunakum siday idinla dagaalamayaan idinka muslimiintiiye kaafatan xaalatiin dhammaantiin oona idiin kala saaray allah waxau ihi waclamuu waxaad ogaataan ana allaha in alla maca almuttaqiina kuwa alla ka baqa uu la jiruu xoojinayo allah waxau ihi inama nasiiu dibdhigistu in bilihii xurmada lahaa xurmadoodii dib loo riixo ziyaadatun waa ziyaado uun filkufri gaalnimo la kororhsanayo oo wax kale maahee dee waa kufri iyo gaalnimo la kororhsaday uun oo waxaa lagu kororhsanayaa dee waxa weeyaan likufrihim bixukmi illaahi fi lashhuri alxurum marka bishii xurmada lahayd ay ku xadgudbaan ee ilaahay wuxuu xarimay ay xalaashadaan dee waa kufrun bixukmi illaah waxaanay ziyaado ku tahay horeba iyagoo u gaaloobay ayay gaalnimadii sii kororsadeen weeyi alla waxau uhi yudallu bihi aladiina kafaruu yudallu waxaa lagu luminayaa bihi dibdhigista nasiiga annasii waa bishii xurmada lahayd oo xurmadeedii bisha ka dambaysa loo riixa weeyi marka yudallu waxaa lagu luminayaa bihi dibdhigistaas aladiina kafaruu kuwii gaaloobay waa riwaayadan xafsada haddii waxa weeyaan musame la akhriyana waa yudi yadilu weeye yadilu bihi waxaa ku lumaya markaana waa musame oo yadilu bihi waxaa ku lumaya dibdhigista aladiina kafaruu kuwii gaaloobay oo yuxilluunahu nasiigii baa la sharxayaa siday u dibdhigayaan yuxilluunahu dibdhigistaas waa xalaashanayaan caaman sanad oo sanad waxay odhanayaan muxaram soo xurmo may lahayn aynu iska dagaalano waynu xalaashanayna oo safar ayaynu ashhurulxurumka ku dhammaystiraynaa ayay sanad odhanayaan wa yuxarimuunahu sanadna dibdhigistaa annasii way xarimayaan caaman sanadna oo sanadna waxay odhanayaan maye muxaram xurmadeeda u daaya marka yuxiluunahu caaman wa yuxarimuunahu caaman sanad way xalaashanayaan bishii xurmada lahayd sanadna ma xalaashanayaana way xurmaynayaan waa kolba siday doonaan bay yeelayaan maxay sidaa u samaynayaan liyuwaaiuu si ay u waafaqaan ciddata maa xarama allah ilaahay biluhuu xarimay tiradoodii afarta ahayd si ay u waafaqaan oo u buuxiyaan oo fa yuxilluu dabeed u xalaalaystaan maa xarama allah ilaahay wixii uu xarimay oo bishii xurmada lahayd intay xalaashadaan tu kaloo xalaal ahayd xurmadeedii u riixaan allah waxaa uhi zuyina waxaa loo qurxiyey lahum iyaga suuu acmaalihim camalladoodii xumaa ayaa loo qurxiyey wallaahu allana laa yahdii ma hanuuniyo alqowma alkaafiriina kuwa gaalada ah ilaahay ma hanuuniyo haadihi alaayaat ilaahay wuxuu kaga warramay aklu amwaali annaasi bilbaili min qibali kaiiri min alaxbaari waalruhbaani wa ciqaabuhum calaa dalik in in fara badan oo ka mida culimmadii yahuudeed iyo cubaadii nasaaradu inay xoolihii dadka xaqdarro ku cunayaan cuquubana arrinta ay kala kulmayaan axbaar waxaa la yidhi waa jamcu xabrin aw xibrin labadaba waa la akhriya xabri iyo xibri marka xabrin ayaa lagu jamciyey axbaar waana culimada oo ninka caalimka ah waxaa xabri loo yidhaahdaa waa min alxibri oo xibri waa khadka had iyo jeerna dee caalim dee khad iyo qalin iyo tawaadi khadka ugu jiray lagama waayo marka yacni xabrigu waa caalimka oo ibnu cabaas waata lagu naanayse lagu lagu idlaaqo xabru hadihi lumma wa turjumaan lqur'aan marka axbaartu waxaa lagu idlaaqaa culimadii yahuudeed oo dee niman cilmi lay ahaayeen yahuuddi oo iyagu si badheedhay xaqa uga baydheen cilmi la-aani may ahayn ruhbaantuna waa cubaaddii nasaarada oo ruhbaanna waa jamcu raahib waxaanuu ka yimid min alrahba oo cabsida ah marka waa kuwa cabsidii cibaadada u go-ay laakiinse aan cilmi lahayn oo cibaadun bay u tafaruqeena dad cilmi leh may ahayn nasaaradu sidaa darteed ayaa nasaaradu ay daalliin u ahaayeen halka ay yahuuddu ka yihiin maqduubun calayhim marka alla wuxuu tilmaamay nimankaa culimmada yahuudeed iyo kuwan cubaadda nasaaradu inay in fara badan oo xoolihii dadka ah xaqdarro ay ku cunayaan oo laaluush ay ku qaadanayaan oo fatwo beena intay u fatwoodaan lacag ay kaga qaadanayaan oo intay yidhaahdaan waanu idinkala xukumi ay laaluush iyo rishwo iyo wax la mida ay kaga qaadanayaan marka yacni waxaa la tilmaamay uun noocay doonaan ha u qaataan oo magacay doonaan ha u bixiyaane xoolihii dadka inay ku xadgudbayaan iyagoo weliba magac diineed iyo cilmi xambaarsan marka xoolaha dadka oo xaqdarro lagu cunaa mar walba iyadoo xaaraan ah ayaa waxay sii foolxun tahay marka dee magac diineed lagu cuno waxaa kaloo alla uu tilmaamay cadamu alinfaaqi min almaal yusabibu alcadaaba alaliima fi daari alaakhira xoolaha oo xaqii lagu lahaa aan laga bixin waxaa lagu mutaa cadaab waaladiina yaknizuuna adahaba walfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illahi fabashirhum bicadaabin aliim waxa uu yidhi cabdillaahi bnu cumar kanzigaas la ysku cadaabayaa waxa weeyi huwa almaalu aladii laa yu'addaa zakaatuh xoolaha aan sakadii alla faral yeelay laga bixin ee xaqii lagu lahaa aan laga bixin ayaa kansigaasi u yahay oo marka la leeyahay waaladiina yaknizuuna dahaba waalfida dee ruuxu hadduu xoolihiisa kaydsado oo uu meel dhigto xaqii lagu lahaana uu ka bixiyo oo sakadii iyo sadaqadiina uu ka bixiyo dee dhibaato ma leh laakiin kaydka la diidayaa waxa weeye xoolihii inaad jaxaastood meel ku xidhxidho mooye shilin inaad ka bixin weydo oo sakadii waajibka ahayd lagugu taag waayo oo sadaqaadkii sunnada ahaa lagugu taag waayo yacni ka waciidka iyo goodiga adagi ku soo arooray kaas weeyi waa xoolaha xaqii lagu lahaa aan laga bixinayn ee meelun la dhigaayo nebiguna sala allahu calayhi wasalam wuxuu tilmaamay in qofka kansigaa ama xoolaha sidaa u kaydiyaan xaqa ka bixin xoolihii loogu soo masalayo mas dabeed qoorta intuu iskaga maro uu odhanaya ana kansug ana maaluk kaydkaagii baan ahay xoolahaagii baan ahay markaasuu cunaya oo kolba waaxu goosanaya ciyaadan billaah halkanna alla wuxuu inoogu caddeeyey in inta xoolihii dahab iyo macdan iyo dheeman iyo nooc walba inta naarta jahannama lagu soo gubo oo lasoo kulayliyo ayaa sida dharka loo kaaweedeeye jidhkiisa loogu kaaweedeynaya loogu gubaya wejigaa loogu horraysiiyey waa ashraful acdaa xubnaha halkii ugu sharafta badnayd waa wejiga xubintii ugu sharafta badnayd oo wejiga ah ayaa kow lagaga gubaya oo lagaga kaaweedeynaya dhinacyadiibaa lagaga gubayaa bidix iyo midigba dhabarkiibaa lagaga gubayaa waciidka iyo goodiga adag wuxuu ku mutay waa ruuxii xooluhu dhaqduu tabcaday ka bixin waayo wixii lagu lahaa markaasaa weliba lagu jeesjeesayaa oo la odhanayaa haadaa maa kanastum lianfusikum faduuquu maa kuntum taknizuun waa kan xoolaha kaydsanayseeni kaydkiinnii ciqaabkii ka dhashay waa kana dhandhamiya oo adkaysta marka ruuxa ilaahay xoolo siiyey dee xoolihiisa inuu dhaqdo inuu dar yeelo inuu meel dhigto looma diidana laakiin waxaad ogaataa zakada iyo sadaqada zakadu waa waajib oo baryo ma aha haddaad diiddana dee cadaabunbaad ku mudan laakiin waxaad zakada raacisaa sadaqaadka oo sadaqadu wax sahlan ma aha inaad dadka muslimiinta ee baahan kaga farxiso wax badan ayuu ilaahay kaaga dulqaadaya ina sadaqata siri tudfiu qadaba rabbi tabaaraka wa tacaala sadaqada hoos wax loo bixiyo ee adiga iyo qofka baahan mooye cidi aanay ku ogeyn cadhada ilaahay baa ilaahay kaaga qaadaya wasadaqatu tudfiu lkhaii'a kamaa yudfiu lmaau nnaar sadaqadu waxay dembiga u baktiisaa sida biyuhu ay dabka ololaya u baktiyaan waad u baahan tahay dembiga faraha badan leh waxaad isaga baktiiso markaa dadka xoolaha lihi haddii ilaahay waafajiyo waa dadka ugu dhowaansha badan albaabada jannada inay ku furtaan laakiin waa dee haddii alla waafajiyo tawfiiqda alla iska leh haddii ruuxa xoola haysta alla waafajiyo dee diintiibuu ku daryeelayaa oo goobihii cibaadaduu ku daryeelayaa oo masaakiintiibuu ku daryeelayaa oo intaasoo ajar iyo khayr ayaa had iyo habeenba usoo hoyanaya isagoo cibaadaadka kalena dadka la qaba ayaa intaana u dheeriyey waxaa kaloo ku sugan aayaadkan alashhuru alxurumu wa talaacubu lmushrikiina biha bilaha xurmada leh iyo gaaladu siday ugu ciyaari jireenay ugu dheeldheeli jireen ee siday doonaan uga yeeli jireen ilaahay wuxuu tilmaamay in ilaahay hore looxul maxfuudka ugu qoray in bilaha sanadku ay yihiin labiyo toban bilood waana bilaha aynu tirsanno ee muxaram ka bilaabmaya dulxijana ku dhammaanaya ee qamariga ee carabiga ah ee cibaadaadkeenna iyo waxa weeyaan acmaashaynu qabanaynaa ay ku salaysan yihiin waxaa alla uu tilmaamay laga soo bilaabo maalintuu ilaahay cirkiiyo dhulka taagay in tirada biluhu ay labiyo tobankaasun ahaayeen laa yaziidu walaa yanqus labiyo tobankaa bilood ilaahay afar ka mid ah ayuu xurmo gaara siiyey oo la xarimay in xataa dagaalkii la qaado la dagaalamayey oo xataa muslimiintu jihaadkii ay qaadayeen loo diiday bilahaas in iyaga lagaga horeeyo oo lala dagaalamo mooyaane bilahaasi waa dulxija iyo dilqacda iyo muxaram iyo rajab waa saddex isku xiga oo dilqacdo iyo dilxijo iyo muxaram waa saddex xidhiidha oo waxa weeyaan koob iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad iyo koobaad saddexdaasi waa xidhiidh iyo bisha rajab afartaa bilood ee sanadka bilihiisa ka mid ah ayaa ilaahay xurmo gaara u yeelay oo bilaha kale aanay lahayn jaahiliyadii horena way xurmayn jireen islaamkuba intaanu iman afartaa bilood islaamku markuu yimidna xurmadii uunbuu sii adkeeyey ee kama zuulin marka afartaa bilood dagaalka waa laga xarimay waxay markaa samayn jireen inama nasiibu ziyaadatun fi lkufrida waxaa looga jeedaa waxaa nimankii ku adkaaday jaahiliyada ahaa iyo mushrikiintii waxaa ku adkaaday waayo waxay noolaayeen wakti dee waxa lagu nool yahayba ay dil iyo dhac iyo boob uun tahay oo dee ninka roonuu reerka u hadhayo iyo qofka xoogga badani uune xaqiisa uu qaadanayo xaqa dadkana uu ku xadgudbaayo marka waxaa ku adkaatay saddex bilood oo xidhiidh ah inaanay dagaal qaadin xurmadii bilahana way aaminsan yihiin oo ma diidana markaasay dooneen inay xeeladaystaan oo waxayse waxay dooneen in ay bilihii xurmada lahaa qaar ka mid ah intay iska xalaashadaan oo ku xadgudbaan oo iska dagaalamaan ay yidhaahdaan bil kaleaanu ku buuxinaynaa oo tusaale ahaan waxay samayn jireen marka ay dilqacdo iyo dilxija ay is-ilaaliyaan ee muxaram la soo gaadho ayay bisha muxaram xurmadeeda ku xadgudbi jireen oo ay iska xalaashan jireen markaasay iska dagaalami jireen marka afartii bilood ee xurmada lahaa na inay buuxiyaan bay doonayaan marka waxay odhan jireen mar haddaynu muxaram xalaashannay bisha ka dambaysee safar ayaynu xurmadii muxaram u raraynaa oo aynaan dagaal qaaday marka waxay doonayaan afartii biloodna inay ilaaliyaan oo aanay xadgudbin laakiin dee waxay rabaan afartuu ilaahay xurmada u yeelay sideedii inaanay u dayn laakiin iyagu siday doonaan ay sameeyaan oo afartan bilood dee waa afar bilood oo mucayan ah waa afartaa laynoo sheegay ee mucayanka ah ee la magacaabay marka afartii sidoodii uma daynayaane ta ay ku xadgudbaan waxay doonayaan tu kale inay ku buuxiyaan oo bishii xalaasha ahaydna ay ashhurul xurumka ku soo daraan tii xurmada lahaydna bil xalaala ay ka dhigaan taasaa markaa ilaahay ku diidoo waxa uu yidhi innama annasiibu ziyaadatun fi lkufri dibdhigistaasi waa gaalnimo aada kororhsanaysaan uun oo macnaha waxa weeye tusaale ahaan in bisha muxaram xurmadeedii la dibdhigo oo safar loo dibdhigo oo safar laga yeelo mid xurmo leh muxaramna la xalaashado dibdhigistaasi waa gaalnimo aad kororhsanaysaan unba alla u yidhi oo siday u tahay gaalnimo aad kororhsanaysaan dee markii horena waa gaalowdeen xukumkii ilaahay ee ahaa bishan muxaram inay xurmo leedahayna markaa xalaashateen dee xukumkaa ilaahayna waad kusii gaalowdeen oo waa gaalnimo ziyaada ah waxaanay sidaa u samaynayaan liyuwaatiu ciddata maa xarama allah iyagu afartanunbay ilaalinayaan meeshay doonana ka buuxiyaan fa yuxillu maa xarama allah markaasay bil ilaahay xurmo siiyey ay xalaashanayaan tu xalaal ahaydna ay muxaram ka dhigayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala markaa wuxuu tilmaamay arrintaasi inay tahay ziyaadatun fi lkufri wax laga aqbalayana aanay ahayn ilaahayna tabaaraka wa tacaala bilaha hore uu u qoondeeyey tiradooda iyo inta xurmada leh iyo inta aan lahayn allah waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiiyey ina kaiiran in fara badan oo min alaxbaari culimadii yahuudeed ka mida iyo waruhbaani kuwii cubaadda ee nasaarada ahaa layaakuluuna waxay cunayaan amwaala annaasi dadka xoolahooda ayay bilbaaili baatil ku cunayaan wayasuduuna dadkana waxay ka hor joogsanayaan can sabiili illaah ilaahay jidkiisa ayaa ay ka jeedinayaan waaladiina kuwa yaknisuuna kaydsanaya addahaba dahabka iyo walfidata fidada oo walaa yunfiquunaha aan ku bixinayn fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa aan ku bixinayn oo xaqii ka waajibay aan ka bixinayn fabashirhum kuwaa ugu bushaaree bicadaabin cadaab ugu bushaaree cadaabkaasoo aliiminay mu'limin xanuujiya yowma maalin cadaabkaa ugu bushaaree yuxmaa la kululaynayo calayhaa xoolahay kaydsadeen iyo kunuustii lagu kululaynayo fii naari jahannama jahannama naarteeda dhexdeeda lagu soo kululaynayo oo fatukwaa dabeed lagu kaawiyeedaynayo oo lagu gubaayo bihaa kunuustii iyo xoolahay kaydsadeen ee jahannamo lagu soo kulayliyey ayaa lagu gubayaa oo lagu kaaweedaynayaa jibaahuhum wejiyadoodii iyo wa junuubuhum dhinacyadooda iyo wa duhuuruhum dhabaradooda wa yuqaalu lahum markaasaa weliba lagu odhanayaa haadaakani cadaabkan iyo cuquubadan idin haysataa maa kanastum ay jazaau maa shay abaalmarintii weeyi kaasoo kanastumaa kaydsateen lianfusikum nafiina aada u kaydsateen ee faduuquu dhandhamiya maa kuntum ay jazaaa maa shay abaalmarintiisii dhandhamiya kaasoo kuntumaa haydeen taknisuuna kuwa kaydsada waxaa kaydsanaseen ee qarinaseen ee xaqa ilaahay ka bixin weydeen cuquubadiisii wataase maanta dhandhamiya allah waxau ihi ina ciddata shuhuuri bilaha tiradoodu cinda allaahi alla agtiisa itnaa cashara labiyo toban labiyo toban weeye shahran oo bilood oo fii kitaab illaah ilaahay qoraalkiisii hore lowxul maxfuudka ku sugnaa yowma khalaqa asamaawaati waxay bilahaasi labiyo toban ahaayeen yowma khalaqa asamaawaati maalintii ilaahay cidharka uu abuuray iyo walarda arladaba yacnii maalintuu ilaahay cidharka iyo dhulalka abuuray ayaa tirada biluhu ay labiyo tobanka ahaayeen minhaa waxaa ka mida labiyo tobankaa bilood arbacatun afar bilood afartaasoo xurumun xurmo gaara leh oo dagaalka la diiday allah waxau yidhi dalika diinu lqayim dalik ay taxriimu hadihi alashhur yacni bilahan afarta ah xurmadooda iyo taxriimka la xarimay addiinu diinkii weeyi alqayimu ay ilmustaqiimu ee toosnaa yacni taxriimka bilaha afarta a la xurmeeyey ee xurmada loo yeelay waa diintii toosnayd dee haddii laga baydho diintii xaqaahid waa laga baydha weeyi ee falaa tadlimuuha dulmiina fiihinna bilaha xurmadale dhexdooda anfusakumna fiihinna ha dulmiina oo ha dagaalamina weeyi dembi kalena ha gelina oo waqaatiluu la dagaalama almushrikiina kuwa mushrikiinta a la dagaalama kaafatan ay jamiican waa master bimacnaa jamiicana kaafadu kaafatan xaal aad tihiin dhammaantiin mu'miniintii ay gaale iska celiya ama mafcuulkaba ka xaaleeyo kaafatan xaal ay yihiin gaaladu dhammaantood la dagaalama oydaan kala saarayn waa kuwa xarbiyiinta ah ee dhiigoodu uu xalaasha yahay kuwa kale dee nusuusta kalea ka soo reebtay kamaa yuqaatiluunakum siday iyaguba idinla dagaalamayaan kaafatan xaal aatiin dhammaantiin idinkaba dhammaantiin siday idinla dagaalamayaan idinkuna dhammaantood la dagaalama oo waclamuu ogaada ana allaha in alleh maca almuttaqiina kuwa alla ka baqa uu ilaahay la jiro uu xoojinayo innama nnasiicu dibdhigistu waxay ahaatay uun ziyaadatun ziyaado fi lkufri gaalnimo la kororhsanayo yacnii bishii xurmada lahayd xurmadeedii in dib loo riixo bisha ka dambaysa loo riixo sida muxaram xurmadeeda in safar la siiyo iyadana xalaal laga dhigo sidaas oo kale in bishii xurmada lahayd xurmadeeda dib loo dhigaa waa gaalnimo la kororhsanaya une wax kale ma aha waayo xukumkii alleh ayaa la beeninayaa ila ilaahay muxaram xurmuu u yeelay idinna waxaad leedihin maanta waynu iska bannaysanoo berri toolaynu buuxin ama ta kalaynu ka dhigi dee waa kufri innama nasiicu dibdhigistu waxay ahaatay uun bil xurmo leh xurmadeeda dib loo dhigayaa ziyaadatun ziyaado unbay ahaatay oo fi lkufri gaalnimada dhexdeeda la kororhsanayo yudallu waxaa lagu luminayaa bihi ayinasi dibdhigistaa xurmada bisha dib loo dhigayo waxaa lagu hadlaynayaa aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo yuxilluunahu way xalaashanayaan dibdhigistaasi caaman sanad wa yuxarimuunahu dibdhigistaa waa xarimayaan caaman sanad kalena sanad way xalaashanayaan oo waxay odhanayaan muxaram aynu iska dagaalanno safar baynu ka dhigannaa mid xurmale sanadna way xarimayaanoo waxay leeyihiin maya muxaram xurmadeeda aynu u dayno maxay sidaa u yeelayaan liwaatiuu si ay u waafaqaan ciddata maa xarama allah ay cadada maa xarama allah biluhu ilaahay xurmeeyey tiradoodii afarta ahayd si ay u waafaqaan oo fa yuxiluu dabeed ay u xalaashadaan maa xarama allah ilaahay wuxuu xarimay ay u xalaashadaan oo macnaha si ay tiradii uun u buuxiyaan afarta ahayd ayaa bil xurmale markay ku xadgudbaan mid kaloo aan xurmo lahayn ayay halkeedii gelinayaanoy muxaram ka yeelayaan allah waxaa uli zuyina waxaa loo qurxiyey lahum iyaga kuwa mushrikiinta ah suu'u acmaalihim camalladoodii xumaa ayaa loo qurxiyey wallaahu allana laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qolada alkaafiriina ee gaalada ah allah waxau uhi yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili اllahi haaqaltum ila alardi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow maa lakum waxaa idiin sugnaaday ay ayu shayin lakum waxaa idiin sugnaaday waa maxay oo idaa qiila marka laydinku yidhaahda lakum idinka infiruu baxa fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa iyo jihaadka u baxa marka laydinku yidhaahdo ithaaqaltum maxaad isugu cuslaynaysaan ee isugu dhajinaysaan ilal ardi dhulka ee dhulka ugu iilanaysaan ee jihaadka uga maagaysaan araditum ma waxaad raalli ka noqoteen bilxayaati dunyaa nolosha tan adduunyada miyaad raalli ka noqoteen min alaakhira ay badala alaakhira aakhire bedelkeedii adduunye miyaa ku doorsateen oo raalli ka noqoteen oo mintaasi maanta waa bimacna albedel ma adduunyo ayaad aakhiro ku doorsateen famaa mataacu lxayaati ddunyaa famaa mataacu lxayaati noloshan raaxadeedu may ahaanin addunyaa ee liidata ama dhowi noloshan liidatee dhow waa adduunyada eh raaxadeedan yari mabay ahaanin fi laakhirati aakhira marka loo eego ilaa qaliilun wax yar mooyaane wax kale may ahaanin alla waxau yihi ilaa tanfiruu haddii aydaan bixin oo jihaadka u dhaqaaqin yucadibkum waa idin cadaabayaa alleh cadaaban cadaab buu idin cadaabayaa cadaabkaasoo aliiman ay muhliman idin xanuujiya wayastabdil waxaanu idinku bedelanayaa qowman qolo hayrakum aan idinka ahayn oo walaa taduruuhu ilaahay ku dhibi maysaan shay-aa waxba wallaahu alleh calaa kulli shayin shay walba qadiirunkii awooda weeyi ilaa tansuruuhu nebi muxamed haddaydaanu hiilin faqad nasarahu allah alla ilaahay dhab ahaan ilaahay baa ugu hiiliyey id wakti ayaa rabbi u hiiliyey akhrajahu ay bixiyeen nebi muxamed aladiina kuwii kafaruu gaaloobay haaniya thnayni xaala kownihi haaniya thnayni xaal uu yahay laba kooda labeeye laba midkood uu yahay waa isaga iyo abuu bakrin radia allahu canhu wa ardaah id wakti ayaa rabbi u hiiliyey humaa labadoodu waa nebiga iyo abuubakar eh fi lgaari godka dhexdiisii ay ku sugnaayeen waa godkii gaaru thawr ee buurta thawr ee maka ku yaalay id wakti ayaa rabbi u hiiliyey yaquulu uu ku lahaa nebigu lisaaxibihi saaxiibkii abuubakar laa taxzan abuubakarow ha murugoon waayo ina allaha alleh macanaa ayaa inala jira waayo ilaahay baa inala jiro oo inoo hiilinaya nin ilaahay la jiraana ma iisho mana cabsoodo faanzala allah dabeed ilaahay waxa uu ku soo dejiyey sakiinatahu xasiloonaantiisii baa alla ku soo dejiyey calayhi nebiga korkiisa oo wa ayadahu waxa uu ku xoojiyey rabbi nebiga bijunuudin ciidan ciidankaasoo lam tarawha aydaan arkayn malaa'ig baaba gaadh ka haysay wajacala waxaanu ka yeelay rabbi kelimata aladiina kuwii kelmadooda kafaruu gaaloobay assuflaa mid hoosayn badan waa ta'niisu asfal waana afcalu tafdiil oo mid hoosayn badan oo hoosaysa ayaa alla ka yeelay wa kelimatullah ilaahay kelmadiisuna hiya iyadu waa jumlo istinaafiye oo la bilaabanaya eh alculyaa ta sarraysa ayay kelmadda allana ahaatay ee ugu sarraysa wallaahu allana casiizun kii qaaliba weeyeen cidina beegsan karin xakiimun ee aan khaldamin ee shay walba meeshiisa munaasabka a dhiga alla waxau ihi infiruu baxa oo jihaadkii u dhaqaaqa khifaafan xaala atiin kuwa fudfudud wa hiqaalan iyo xaala atiin kuwa culculus wajaahiduu jihaada biamwaalikum xoolihiinna ku jihaada iyo wa anfusikum nafihiinna fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ugu jihaada daalikum arrinkiinaas inaad jihaadka u baxdaan ah ayaa khayrun idin khayr badan lakum idinka in kuntum haddii ahaateen taclamuuna kuwa garanaya low kaana hadduu ahaan lahaa isamka kaana soo qadaroo waxaad tidhaahdaa waxaa la fadeexadaynayaa nimankii munaafiqiinta ee jihaadka qhaswatu tabuuk ka hadhay eh waxaad u soo qadartaa low kaana almadcuwu ilayhi ka loogu yeedhay ee u soo baxa la leeyahay hadduu ahaan lahaa caradan dheef oo qariiban dhow dheef yar oo dhow meel dhow oo qaniimana laga soo qaadanaya rafaad badanna aan lahayn hadduu ahaan lahaa iyo wa safaran safar qaasidan dhexdhexaad ah haddii waxa loogu baaqay dheef yaroo dhow oon dheerayn oon dhib badan lahayn iyo safar yaroo dhexdhexaad oon dheerayn hadduu ahaan lahaa latabacuuka way ku raaci lahaayeen nebi moxamedow oo kaamay hadheen walaakin ha yeeshee bacudad waxaa ku fogaatay calayhim iyaga ashuqa masaafadii baa ku fogaato dee halka loo socdaa waa tabuuk oo bil loo soconayo oo madiina inta laga kaco ardu shaam la tegayo masaafadii baa ku fogaatay waana xagaa kulul iyo abaar iyo xilli adag ayaa lagu jiraa way ku cuslaatay alla waxau ihi wasayaxlifuuna waxaanay ku dhaaran doonaan kuwan munaafiqiintii billaahi ilaahay waxay idinku dhaaran doonaan markaad tabuu ka soo noqotaan ee u timaadaan waxay dhaar idinku mari doonaan low istatacnaa haddaanu karayno oonu awoodi karro la kharajnaa waanu bixi lahayn macakum idinka la jirkiinna wallee haddaanu karaynoonu awood leenahay idinkamaanu hadhneen ayay ku dhaaranayaan yuhlikuuna way halaagayaan anfusahum nafahooda oo beentay ku dhaaranayaan bay ku halaagayaan hadhiday ka hadheen waxa weeyaan jihaadkana waa ku halaageen wallaahu allana yaclamu waa og yahay innahum iyagu lakaadibuuna inay beenaalayaal yihiin ilaahay waa og yahay alla waxau idhi cafa allaahu ilaahay waa ku saamaxay canka adiga nebi moxamed oo alla waa ku cafiyey ee lima adinta maxaad ugu fasaxday lahum iyagu jihaadka inay ka hadhaan munaafiqiinta kuu timid maxaad ugu ogolaatay xataa yatabayana ilaa ay kaaga caddaanayaan laka adiga nebi moxamedow aladiina kuwii sadaquu runta sheegay ee cudurdaar dhaba haysta oo wataclama aad ka ogaanayso alkaadibiina kuwa beenta sheegaya ilaa ay kaaga kala caddaanayaan kuwa runta sheegaya iyo kuwa beenta sheegaya maxaad u fasaxday eed ugu ogolaatay allah waxau ihi laa yasta'dinuka fasax kuma weydiisanayaan nebi moxamedow aladiina kuwii yu'minuuna rumaynayey billaahi alla iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe kuwa mu'miniintaee allah iyo maalinta dambe rumaynayaa fasax kuma weydiisanayaan an yujaahiduu fii an laa yujaahiduu inaanay jihaadin oy jihaadka ka hadhaan fasax kaagama dalbanayaan oo biamwaalihim xoolahooda aanay ku jihaadin iyo wa anfusihim nafahooda waxaa la yidhi nebi moxamedow mu'miniintu fasax kuu weydiisan maayaan inay jihaadka ka hadhaan oo aanay jihaadin suurtagalba ma aha ee waa ku raacayaan wallaahu ilaahayna caliimun kii u cilmi badan weeyi bilmuttaqiina kuwa alla ka baqa innamaa yasta'dinuka waxa fasax ku weydiisanaya uu nebi moxamedow oo jihaadka inay ka hadhaan kaa dalbanaya inaad u fasaxdo aladiina kuwa laa yuuminuuna aan rumaynayn billaahi alla iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo wartaabad quluubuhum qalbiyadooduna ay shakiyeen oo maxay ka shakiyeen dee waxa nebigu ugu yeedhayba iyo jihaadka la ysugu baaqay iyo ajar in laga helayo oo waxabay u haystaan maanta in lasoo dabargoynayo oo cidiba aanay ka soo noqonayn muslimiinta sidaasaabay u haystaan illa waa munaafiqiine oo wartaabad ay shakiday quluubuhum qalbiyadoodu oo fa hum iyagu fii raybihim shakigooda dhexdiisa ayaa yataradaduuna ay ku noqnoqonayaan shaki dhexdii ayay ku wareersan yihiin oo ku noqnoqonayaan hadihi alaayaat waxaa ku sugan almru biljihaad waltaxdiiru min tarkih waxaa la ysfaray oo laysku booriyey jihaadka in loo baxo waxaana laysu diidoo laysaga digay jihaadka in layska daayo oo laga tago aayaddani waxay soo degtay nebigu sala allahu calayhi wasalam markii uu ka soo noqday waxa weeyaan ghaswatu xunayn waadigii maka iyo daa'if u dhexeeyey ee nimankii reer haqiif iyo reer hawaasin uu kula dagaalamay ghaswada xunayn markii uu ka soo laabtay rasuulku sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa loo sheegay waa sanadkii sagaalaad bishii shawaal bay ahayd waxaa nebiga lagu wargeliyey ninkii hiraqle ee meliku ruom boqorkii reer ruom oo ciidan iyo cudud badanba lahaa inuu go-aan ku gaadhay inuu muslimiintii soo weeraruu madiine kusoo duulo waayo markuu ogaaday ghasawaadkii uu nebigu galay iyo quraysh siduu u muquuniyey iyo dadkii maka hareeraheeda deganaa haqiif iyo hawaasin iyo wixii la halmaalayba siduu rasuulku uga adkaaday ayuu yidhi halkiisa haddaynaan ku doonanayna ku inoo iman marka go-aan wuxuu ku gaadhay meliku ruom inuu halkaa ciidan culus ka soo dhaqaajiyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam taa markii loo sheegay ayaa rasuulkuna waxa uu cilaamiyey xaalatulistinfaar muslimiini meel ay joogaanba inay ka soo kacaan oo loo diyaargaroobo in isaga lagu duulo halkuu joogo loogu tago oo ardu shaam xaggaa loo kaco waana ghaswadii la magac baxday ghaswatu tabuuk waxaanay ahayd duulaan dheer oo masaafada loo soconayaana aad ay u dheerayd xilliga la baxayaana xilli xagaa oo kulul ay ahayd yacni abaar iyo xaalad adagina ay taagnayd markaasaa rasuulku yidhi hala soo baxo arrinta jihaadkaas ama ghaswada tabuuk waxay ghasawaadkii kale kaga duwanayd oo culimmadu ay tilmaamaan laba arrimood arrinka koowaad horta nebigu wuxuu iclaamiyey istinfaar guud si guud in loo baxo oo ghasawaadka kale dee muslimiinta in ka mid uunbaa tegi jirtay inta kalena waa hadhi jirtay laakiin tabuuk maadaama ay masaafo dheer tahay maadaama cidda lagu socdaa ay ahayd waxa weeyaan dowlad guun ah oo ciidan iyo cudud badanba leh oo aada iyo aad dee arrin waxa weeyaan cadadkood iyo cuddadooduba uu fara badan yahay ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ogeysiiyey inaan maanta ghaswada tabuug loo kala hadhin marka xaalad caamay ahayd oo qof dhow iyo qof dheer ku magaalo jooga iyo ku miyi joogaba waxa weeyaan loo iclaamiyey nin walba halkiisa inuu ka soo dhaqaaqo naftiisa iyo maalkiisaba uu la soo dhaqaaqo arrinta kale khaswada tabuug khasawaadka kale ay kaga duwaneed waxay ahayd nebigu sala allahu calayhi wasalam marka uu meel ku duulayo si toosa uma iclaamin jirin oo ma odhan jirin meel heblaayaynu tegana waayo maadaama muslimiinta munaafiqiina ay ku dhex jirto waxa uu diidayey dee in laga sii war helo cadowgu ka sii tabaabulshaysto markaa ma sheegi jirin jihada markaa loo dhaqaaqayo bal nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu samayn jiray tawriyo oo iyadoo xaggaa loo baxayo ayaa xaggaasoo kale uu gacanta ku fiiqi jiray ama dadka waxa uu moodsiin jiray iyadoo si sariixa aan loogu caddaynayn dee xaggan kalaa loo baxaya ilaan been bay noqonaysaaye isagoon taa u saraaxaynayn ayaa nebigu si sarbeeba waxa uu yacni moodsiin jiru uga dhigi jiray haddii xaggaa loo socdo in xaggan loo socdo kale uu uga dhigi jiray si loo moodo inuu jiho kale u socdo marka dee waa siyaasadda dagaalka iyo xarbiga oo alxarbu khudca dagaalku waa tab iyo xeelad markaa laakiin khaswadaa tabuug ma tawriyaysan mana sarbeebin mana qarin eh wuxuu yidhi hooye nin walowba maqal tabuug baa loo baxayaa waa si masaafada iyo inta ay jirto iyo diyaargarowgeeda iyo sahaydeeda nin walba ugu talagalo waa u caddeeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam markii uu markii khaswadaa sidaa u iclaamiyey ee muslimiintii uu dhammaantood ugu baaqay ayaa dadkii qaarkood dee waxoogaa ay ka yara waabteen oo ka maageen oo ay jeclaysteen inay iska fadhiyaan arrintaasi markay dhacday nebigii oo sala allahu calayhi wasalam dagaal ku dhawaaqay iyo dadkii muslimiinta qaarkood oo arrintii yaro dhibsanaya oo aan degdeg ugu dhaqaaqin ayaa aayaadkani soo degay marka aayaadkan waxaa lagu boorinayaa ee inay fadhiga ka kacaan inaanay adduunyo aakhiro ku doorsan inay waxa weeyaan jihaadka degdeg ugu kacaan ayaa waxa weeyaan aayaadkan lagu amrayaa waxaana ku jira wacdi iyo waciidba oo dee hadday u kacaanna inay abaalmarin wanaagsan helayaan hadday u kici waayaanna cuquubo iyo cadaab daran in la marin doono oo ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliima wayastabdil qowman hayrakum walaa taduruuhu shay-a wallahu calaa kulli shayin qadiir allah waxa uu yidhi haddii aad bixi weydaan oo nebiga raaci weydaan ilaahay waa idin cadaabaya cadaab daran cadaabku ama waa caajil ama waa aajil mid degdega iyo mid dambeeya labadaba waa noqon karaa oo adduunyada ilaahay waa idinku cadaabayaa oo dee in abaaro iyo rafaad iyo nolol adayg iyo dhibaatooyin laydinku sallido aakhirana ilaahay waa idinku cadaabayaa haddaad sidaa yeeshaan oo dee cuquubo iyo cadaab baa idinkaga horeeya weliba sidaa laguma dayne dad kalea ilaahay idinku doorsan doonaa oo idinka idinka duwan oo idinka fiican wain tatawallow yastabdil qowman hayrakum uma laa yakunuu amhaalakum haddaad jeedsataan ilaahay wuxuu idinku bedelan doonaa dad aan idinka oo kala ahayna idinka duwan in yashaa yudhibkum wayaati bikhalqin jadiid wamaa dalika cala allahi bicasiiz haddii alla uu doono waa idin baabi'inaya dad kaloo cusub baan u keensanaya arrintaasina ilaaha casiiskaa kuma cusla ee waa u sahlanta ilaahay waxa uu ihi subxaanah haddaa u hiilin weydaan nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa u hiiliyey horuu ilaahay ugu hiiliyey markii gaaladu ay saareen isagoo laba midkood ah yacni isaga iyo abubakar weeyaane oo godka ay ku jiraan oo nebigu sala allahu calayhi wasalam saaxiibkii abubakar uu ku leeyahay laa taxzan ina allaha macana waa markay godka ku jireen oo abubakar radia allahu canhu wa ardaah ayaa rasuulka waxa uu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa rasuula allah wallaahi low nadara axaduhum taxta qadamayhi la absarana wuxuu idhi wallaahi rasuulkii allow yacni godkay ku jireen bay dushiisa marmarayeen gaaladii iyagoo raadinaya markaa waxa uu yidhi wallaahi midkood haddii lugtiisa ama cidhibtiisa uu hoosu eego wuu ina arki lahaa ila way dul socdeene markaasaa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam yaa abaa bakrin maa dannuka bihnayni allahu haaliuhumaa abuubakarow maxaad u malaynaysaa laba ka saddexaynaya uu alle yahay miyay iilanayaan waa maya laa taxzan ina allaha macana yacni waxaad garanaysaa ambiyadu quwat lyaqiini billaahi caza wajal yaqiinta iyo rajada ay rabbi ka qabaan siday u xoog badan tahay marka loogu cabsi iyo argagax badan yahay ayay ugu kalsooni iyo rajo badan yihi oo tani mowqifkani wuxuu ku xasuusinayaa mowqifkii nebi muuse calayhi salaam markii waas yacni waxa weeyaan qoomkiisii kala soo baxsaday fircawn ee baddii ay ku soo baxeen ee fircoonna intuu ka soo daba dhaqaaqay waxa weeyaan u soo muuqday ee qoomkii nebi muuse ay arkeen xaggii dambana fircoon iyo ciidankiisii oo kaga soo dhow xaggii horena baddii oo ka horraysa meelay ka baxaan ma jirto waa dee aragtida maadigee u muuqata marka wax lagu qiimeeyo waa dad ay u dhammaatay markaasaa waxay yidhahdeen falammaa taraa aljamcaan qaala asxaabu muusa innaa la mudrakuun markay labadii col indhaha iska qaadeen waa fircoon iyo ciidankiisii iyo nebi muuse iyo atbaacdiisii ayaa asxaabtii nebi muuse waxay yidhaahdeen muusow innaa la mudrakuun walle waa layna hayaa waa kuwan fircoon iyo ciidankiisii nebi muuse waxau yidhi biqalbin waahiqin billaahi caza wajal kallaa ina maciya rabbii saya taasi waa ma dhacdo inuu fircoon gacanta inagu dhigaa waa midaan dhacayn waayo ilaahay baa ila jira oo i hanuuninayo waddo ii bixinaya markiiba muuse waxaa loo waxyooday dee aan idrib bicasaaka albaxr ushaada badda ku dhufo ushiibuu ku dhuftay baddiibaa laba isleeg u kala dhambalantay markaasaa waddo cad oo diri oo waxa weeyaan biyaba lahayn ayaa ilaahay u baneeyey halkiibaa muuse iyo asxaabtiisa ay mareen markay badbaadeen ee ka dhammaadeen baddii ayaa fircoon iyo ciidankiisii oo qulqulayaana isku soo qaadeen markay ku soo dhammaadeen ee kii ugu horreeyeyna xaggii ugu sarraysay uu joogo kii ugu dambeeyeyna uu badda madaxeedii soo galay ay ku soo dhammaadeen badda gudaheedii ayaa ilaahay badda biyaheedii isku dhuftay oo sideedii ku celiyey halkaas ayuu ilaahay ku qarqiyey oo ku halaagay oo ku baabi'iyey fircoon iyo ciidankiisii marka labada mowqif waxay iska maalayaan dee nebi muuse iyo asxaabtiisiina colkii oo u muuqda oo dadkii ay argagaxeen ayaa isagu ilaahay buu ku kalsoonyahy u yihi kallaa ina maciya rabbii sayahdiin nebi maxamedna sala allahu calayhi wasalam nimankii quraysheed ee daaru nadwa ku soo shiray ee ku go'aansaday inay ama dilaan ama xidhaan ama masdaafuriyaan oo raadinaya ayaa godka dushiisii iyagoo dul socsocda markuu abuubakar u sheegay uu yidhi maa danuka biinayn allahu aaliuhuma laa taxzan ina allaha macana wahaakada ruuxa mu'minka ah ee waxa weeyaan ilaahay tabaaraka wa tacaala rumaysan waxa uu yaqiinsan yihi markay xaaladdu ugu culustay ugu adayga badan tahay alla hadduu cuskado oo xaggiisa u ciirsado inaan ilaahay dayacaynuu daryeelayo wuxuu mu'minku aaminsan yahay awooddan maadigee dhulka ka muuqata inay jirto awood kaloo ka sarrayso rabbaani ah oo wax alla waxa kuu muuqda baabi'in karta oo dee waxa weeyaan ka xoog badan waa awooddii nebi ibraahim markay gaaladii waxa weeyaan dab ololaya bartanka ugu tuureen iyagu dee ismay lahayn wuu badbaadi ilaahay baa yidhi yaa naaru kunii bardan wasalaaman calaa ibraahiim markaasaa dabkii ololayay baraf iyo qabow iyo biyo uu noqday oo waxba aanu yeelin marka calaa kullin mar walba mu'minku wuxuu rumaysan yahay ina allaha calaa kulli shayin qadiir si kasta haddii gaal iyo cadow iyo cid walba ay kuu tashato hareeraha lagaa maro haddaad tahay mu'minun billaahi caza wajal yaqiintaaduna ay qawi tahay fa ina allaha naasiruk ilaahay baa kuu hiilinaya nin ilaahay u hiiliyeyna cid kale waxba ma yeeli karto waxaa kaloo aayaadkan ku sugan fadxu lmunaafiqiina fii idhaari nawaayaahum asayi'a waxa la fadeexadeeyey nimanka munaafiqiinta la yidhaahdo niyooyinkooda xun ay qarsanayaan oo markii la amray infiruu khifaafan wa hiqaala baxa idinkoo fudud iyo idinkoo culusba idinkoo dhallinyara iyo idinkoo waayeelaba idinkoo waxaystoo hodana iyo idinkoo fuqaraaba idinkoo wax fuushan oo gaadiid haysta iyo idinkoo lugaba yacni xaalad walba ku baxa markii la yidhi ee amarkaa la bixiyey amarkaasi horta amar caam oo culus buu ahaa dabadeed amarka caamka ah waxaa laga soo khaas yeelay dee dadka cudurdaarada leh een iyagu bixi karay oo aayaddaa cumuumkeeda infiruu khifaafan wa hiqaalan dee waxaa khaas yeelasoo laga soo reebayaa laysa clى الضucafaai wala clى اlmardى wala clى اladiina laa yajiduuna ma yunfiquuna xaraju ida nasaxuu lilahi warasuulih ma clى اlmuxsiniina min sabiil ilaahay waxa uu tilmaamay tabaaraka wa tacaala kuwa taagta daran ee awood iyo itaal ay ku baxaan aan lahayn kuwa buka een sooba kici karayn kuwa waxay ku baxaan iyo sahay aan haysan dee wax dembi inaanu ka saarayn inay dagaalkii ka hadhaan laakiin waa idaa nasaxuu lilahi warasuulih hadday waxa weeyaan gaalada dhegu yihiin ama ay muslimiinta dee warar beena ka faafinayaan ama ay niyad xumo uga hadheen dee iyadu la mid ma aha laakiin iyagoo nasteexo a lilaahi wa rasuulih haddii taagta iyo duruufta iyo dantuuni ay ka reebto dee dembi kuma laha waxaa la mid ah aayaddii alla uu ku yidhi laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alacraji xarajun walaa cala almariidi xaraj ay fii tarki ljihaad ayuu jalaalayn kusoo qadaraya yacni kii indhaha la'aa iyo kii laangadhaha ee dee lugihiisa aan si fiican ugu tallaabsan karayn iyo kii bukay ee aan socon karayn dembi kama saara hadday jihaadkii ka hadhaan waa loo cudurdaaray marka infiruu khifaafan wa hiqaalan dhammaan way caam yeelaysay laakiin waxaa laga soo reebayaa dadka duruuftaas iyo cudurdaaradaa leh haddaba amarkaa markii la siiyey ayaa ilaahay wuxuu caddeeyey inay jiraan kuwa munaafiqiinah oon cudurdaar lahayn oo niyo niyo xumo waxa weeyaan qalbiga iyo uurka gaalo ka ah oo samaysanaya cudurdaar beenah iyadoo aanay runka ahayn kuwaasaa ilaahay fadeexadeeyo waxa uu yidhi low kaana caradan qariiban wa safaran qaasidan latabacuuka haddii dheef yaroo dhow la heli kari lahaa iyo safar dhexdhexaad oon dheerayn way ku raaci lahaay nebi maxamedow ha yeeshee masaafadii baa ku fogaato markii la yidhi tabuug baa la tegayaa oo shaam baa lagu duulayaa oo bil baa loo soconayaa oy arkeen adayga iyo xaaladda la taagan yahay ayay dib u fadhiisteen oo ay yidhaahdeen ma ma tegi karro cudurdaar baanu leenahay cudurdaarna ma jiro ee beentood weeyi laakiin waxaanay diyaar u ahayn tacabka iyo rafaadka jihaadka inay u badheedhaan waayo suuraddan magacaanteeda waxaa ka mid a sidaynu horeba usoo tilmaannay suuratulfaadixa marka waxay fadeexadaynaysaa oy bannaanka soo dhigaysaa niyo xumada ay qabaan munaafiqiinta waxa ilaahay u caddeeyey inay ku dhaaranayaan dhaar been ah wallahu yaclamu inahum lakaadibuun ilaahayna waa og yahay inay been ku dhaaranayaan dabeed rabbi waxa uu tilmaamay cafa allaahu canka lima adinta lahum waxa la yidhi citaab citaabkaas ka fiican oo ka dabacsan lama arag waa canaan yaroo dabacsan oo allihii weynaa addoonkiisii nebi muxamed ee uu jeclaa sala allahu calayhi wasalam uu ku canaananayo kuwan munaafiqiinta ah ee fasaxa kaa doonayey adoon kala hubsan ka runta sheegaya ka beenaalaha ah maxaad ugu fasaxday laakiin wanaagga canaantaa waxaa ka mid ah waxaa la hormariyey alcafwu qabla alcitaab oo waxaa la yidhi cafa allaahu canka ilaahay waa ku cafiyo dembi laguma haysta eh lima adinta lahu maxaad ugu ogolaatay marka halkaa waxaa ka muuqataa ilaahay tabaaraka wa tacaala sida addoonkiisa nebi muxamed sala allahu calayhi wasalam uu u karaameeyey markuu arrin u tilmaamayana si dabacsan oo naxariis leh uu ugu sheegayo cafa allaahu canka lima adinta lahum waa citaabu alxabiibi lixabiibi wayabqa alwuddu maa baqiya alcitaabu ayaa xikmadda carabiga ay tidhaahdaa inta lays jecel yahay ayaa lays canaantaa waxaa alla uu tilmaamay in kuwa inay jihaadka ka hadhaan idanka u doonayee lanoo ogolow inaanu kaa hadhno inaanay muuminiin ahayn ay munaafiqiin yihiin laakiin muuminiinta dhabtiihi marnaba inaanay fasax weydiisanayn ay kaga hadhaan jihaadka oo iyagu ay dalbanayaan oy doonayaan laakiin munaafiqiinta weeyi kuwa dalbanaya jihaadka in loo fasaxa inay ka hadhaan marka ilaahay baa caddeeyey xaalkoodu waxa uu yahay idanka nebiga lagu canaantee la yidhi lima adinta lahum markii dambe nebiga waxaa loo rugseeyey fi sida fii suurati nuur ku sugan ciddii uu doono inuu u fasixi karo oo alla waxa uu yihi faida sta'danuuka libacdi shanihim fa'dan liman shi'ta minhum marka markii dambe waa loo rugseeyo waa loo fasaxay cidduu doono inuu u fasaxo oo u idmo allah waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintii eymaa lakum maxaa idiin sugnaaday ee idaa qiila marka laydinku yidhaahda lakum idinka infiruu baxa fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa iyo jihaadka u baxa marka laydinku yidhaahdo ithaaqaltum maxaad isugu cuslaynasaan ood isugu dhajinaysaan ila alardi dhulka aradiituma waxaad raalli ka noqoteen bilxayaati adunyaa nolosha tan adduunyada ee dhow miyaa raalli ka noqoteen min alaakhirati ay bedela alaakhira aakhira bedelkeeda adduunye miyaa doorateen famaa mataacu lxayaati addunyaa nolosha tan adduunyada raaxadeedu may ahaanin fi laakhirati aakhira marka loo eego ilaa qaliilun wax yar mooyaane oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu yihi kamaa fii muslimin min xadiidi lmustawrid ibni shadaad waxa uu yidhi wallahi ma dunya fi laakhirati ila milu maa yajcalu axadukum usbucahu fi lyami falyandur bima yarjic wuxuu yihi wallaahi adduunyadu may ahaanin aakhiro marka loo eego adduunya may ahaanin ilaa midkiin sida marka uu fartiisa geliyo badda oo kale mooyaane bal hadda waxay la soo noqota eega fartaa murdisada ama sabaabada ayuu ishaaro waxa uu yidhi yacnii midkiin fartaa hadduu badda geliyo haddana ka soo saaro bal hadda waxaad eegtaan fartaasi baddii waxay ka nuqsaamisay ka soo saartay yacni adduunyo oo dhammi adduunyadaa lagu lugo-ayo marka aakhiro iyo nicamteeda iyo barwaaqadeeda loo eego waxay ka dhigan tahay uun sida waxa weeyaan baddaa farta la geliyey laga soo saaray maxay ka dhintay waxba yacni sida aanay waxba u ahayn fartu waxay badda ka soo qaadayso ayaan adduunya oo dhammi aanay waxba ahayn aakhire iyo arrinkeeda marka loo eego marka wax la ysku doorsado may ahaanin alla waxa uhi ilaa tanfiruu haddii aydaan bixin oo rasuulka aydaan raacin yucadibkum ilaahay waa idin cadaabaya cadaaban cadaab cadaabkaasoo aliiman ay mu'liman waxanuujiya wayastabdil ilaahay waana idinku bedelanaya qowman qolo hayrakum aan idinka ahayn oo walaa taduruuhu ilaahay ku dhibi maysaan shay-aa waxba wallaahu allana calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii awooda weeye ilaa tansuruuhu haddaydaan rasuulka u heelin oo aydaan u gargaarin faqad nasarahu allah ilaahay baa xaqiiq ahaan ugu hiiliyey id wakhtigii akhrajahu ay soo bixiyeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay waataynu suuratulanfaal ku soo maray waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuk wayamkuruuna wayamkuru allah wallahu khayru lmaakiriin waxaad xustaa nebi allow markay gaaladu ku shirqoolayeen si ay kuu xidhaan ama kuu dilaan ama kuu barabixiyaan way ku shirqoolayeen ilaahayna iyaga ayuu shirqoolayey wallaahu khayru lmaakiriin waa markay daaru nadwa intay ku shireen ay yidhaahdeen maxaynu yeellaa ee ay go'aansadeen inay dilaan dabeed nebiga loo waxyooday inuu maka isaga baxo oo madiine u hijroodo dabadeed godka qaaru thawr ayuu saddex maalmood ku jiray si waxa weeyaan dalabka iyo doondoonka ay doondoonayaan uu uga damooy u daalaan oy uga noqdaan kadib buu ka baxay allah waxa u ihi ilaa tansuruuhu haddaydaan u hiilin nebi moxamed faqad nasarahu allah ilaahay baa u hiiliyey id wakhtigii baa rabbi u hiiliyey akhrajahu ay bixiyeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay saaniya tnayni laba kooda labeeya ama laba midkood xaal uu yahay rasuulku sala allahu calayhi wasalam waa isaga iyo abuu bakar id wakhti ayaa rabbi u hiiliyey humaa labadoodu filgaari godkii ay ku jiraan qaaru thawr id wakhti ayuu u hiiliya rabbi yaquulu uu ku lahaa nebigu lisaaxibii saaxiibkii abuubakar laa taxsan ha murugoonin waayo ina allaha alleh macanaa inaka la jirhkeennuu ahaaday oo allah inoo hiilinaya abuubakar waa saxaabiga keliya ee qur-aanka lagu caddeeyey saxaabinimadiisa id yaquulu lisaaxibihi marka waxaa diin la-aan iyo gaalnimo ah qofka abuubakar saxaabinimadiisa iyo fadligiisa inkira iyadoo ilaahay qur-aankiisa ku qeexo oo ku caddeeyey oo nimanka rawaafidda shiicatu shaytaan yacni waa diin laawayaale abuubakar way nacdalaan abuubakar kaa ilaahay saaxiibnimadiisii uu ku caddeeyey qur-aanka ayay nacdalaan iyo cumar iyo raggii rag ahaa marka waa diin la-aantooda laakiin abuubakar fadliga alla uu siiyey saxaabinimadiisa iyo suxbaduu rasuulka la saaxiibay ilaahay baa qur-aanka ku caddeeyey wax qur-aanka lagu qeexayna qofka inkireediida dee waa gaal id wakhti ayaa ilaahay u hieliyey yaquulu uu ku lahaa nebigu lisaaxibihi saaxiibkii abuubakar uu ku lahaa laa taxsan ha murugoonin abuubakarow waayo ina allaaha alleh macanaa isaga ayaa maceenna oo inala jiro inoo hiilinaya faanzala allah dabeed ilaahay waxa uu soo dejiyey sakiinatahu xasiloonaantiisiibaa alla uu soo dejiyey calayhi nebigiisii moxameda ayuu ku soo dejiyey oo waayadahu waxa uu ku xoojiyey bijunuudin ciidan lam tarawhaa aydaan arkin waa malaa'ige wajacala waxa uu ka yeelay rabbi kelimata aladiina kuwii kelmadooda kafaruu gaaloobay assuflaa mid hoosaysa kelmaddii gaalada oo shirkigii iyo dacwadoodii baatilka ahayd wax hooseeyo dulliyoo liita ayaa alla ka yeelay subxaanah wa kalimatullah ilaahay kelmaddiisii towxiidkiiyo iimaankuna hiya iyadu alculyaa waa ta sarraysa kelmaddii alle ee towxiidkana mid sarraysa ayay ahaatay wallaahu ilaahayna casiizun waa kii haalib ah een cidina beegsan karin xakiimun ee aan khaldamin ee shay walba meeshiisa munaasabka adhiga allah waxa uu ihi infiruu baxa muslimiintiyeey khifaafan xaala atiin kuwa fudfudud iyo wahiqaalan xaala atiin kuwa culculusba oo wajaahiduu jihaada biamwaalikum xoolihiina ku jihaada iyo wa anfusikum nafihiinaba fii sabiili اllah ilaahay jidkiisa ugu jihaada dalikum ay dalikum ljihaad jihaadkaas iyo bixitaanka aad ilaahay jidkiisa u baxaysaan ayaa khayrun idin khayr badan lakum idinka in kuntum haddaa ahaateen taclamuuna kuwa wax kala garanaya low kaana caradan qariiban waa fadeexadii munaafiqiinta low kaana caradan qariiban isamka usoo qadaro low kaana almadcuwu ilayhi waxa munaafiqiinta loogu yeedhay hadduu ahaan lahaa caradan dheef adduunyo qariiban dhow meel dhow oo dee laga soo qaniimaydaysanaya dhibaato la-aan hadduu noqon lahaa iyo wa safaran safar qaasidan dhexdhexaad oon dheerayn hadduu noqon lahaa la tabacuuka way ku raaci lahaayeen nebi moxamedow walaakiin ha yeeshee bacudat waxa ku dheeraatay calayhim iyaga ashuqa masaafadii loo soconaayey ayaa ku dheeraatay oo dee tabuuq baa la tegayaa sidaasay markaa u hadheen wasayaxlifuuna waxaanay ku dhaaran doonaan billaahi ilaahay waxay idinku dhaaran doonaan markaad u soo noqotaan low istaacnaa waxay ku dhaaran doonaan munaafiqiintu low istaacnaa haddii aanu awoodi kari lahayn haddaanu kari lahayn oonu awood leenahay la kharajnaa waa bixi lahayn macakum idinka la jirkiinna oo idinkamaanaan hadhneen yuhlikuuna way halaagayaan anfusahum nafahooda oo beentay ku dhaaranayaan iyo jihaadkay ka hadhayaan ayaa ay ku halaagayaan wallaahu allana yaclamu waxa uu ogyahay inahum iyagu munaafiqiintu lakaadibuuna beenaalayaal inay yihiin cafa allaahu ilaahay waa ku cafiyey canka adiga nebi moxamedowe lima adinta maxaad ugu fasaxday lahum iyaga inay jihaadka ka hadhaan xataa yatabayana ilaa ay kaaga caddaanayaan laka adiga aladiina kuwa sadaquu runta sheegaya ee waxa weeyaan runta ay ka tahay oo wataclama aad ka ogaanayso alkaadibiina kuwa beenta sheegayana ilaa ay ku kala caddaanayaan maxaad ugu fasaxday laa yastadinuka kaama fasax dalbayaa nebi moxamedow oo idan kuma weydiisanayaan aladiina kuwa yu'minuuna rumaynaya billaahi alla iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe kuwa mu'miniintii idan kuma weydiisanayaan an yujaahiduu an laa yujaahiduu inaanay ku jihaadin biamwaalihim xoolahooda iyo wa anfusihim nafahooda macnaha mu'miniintu inay jihaadka ka hadhaan fasax kuu weydiisan maayaan ee iyagaa doonaya inay dagaalka u baxaan wallaahu allana caliimun kiyo cilmi badan weeyi bilmuttaqiina kuwa alla ka baqaya ee jihaadka u baxaya ilaahay isagaa u cilmi badan innamaa yasta'dinuka waxa uun fasax ku weydiisanaya inay jihaadka ka hadhaan aladiina kuwa laa yu'minuuna aan rumaynayn billaahi alla iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo wartaabad ay shakiday quluubuhum qalbiyadooduna oo waxaad ugu baaqasaba aan yaqiinsanayn oo fa hum iyagu fii raybihim shakigooda dhexdiisa yataradaduuna ku noqnoqonaya
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين